dagaalkani wuxuu salka ku hayaa hadilmiye muxuu ahaa kow de hadilmiye maxaa puntland oo ka soo horjeeda wadanka hadilmiye muxuu ahaa laysku odhan jiray jamhuuriyaddii soomaaliyeed ee lixdankii isu tegay wuxuu ahaa mid ka kooban soomaaliya iyo somalilan wadahadallo culculusna inay bilaabmaan bay ahayd maamulka maanta jooga puntland iyo siyaasiyiinta maanta joogta ayaa u aragta sool inay hadilmiye muxuu ahaa ay ku jira ku jirto halkaas dilmiye muxuu ahaa batrool fara badan hol hol inay hadilmiye muxuu ahaa ay hadilmiye muxuu ahaa macno weyn ay leedahay cidal yaal cid kaloo aan waxay la tahay ay dantooda doonayaan inay hadilmiye muxuu ahaa ku xaqiijiyaanna maahe waxa weeyaan in sool gacanta lagu qabto oo sharikado ajnabi ah oo ka dambeeya arrintaasina waa jiraan markaas sidaas aawadeed dana aan ahayn dana soomaaliyeed dana somalilan dana puntland dana soomaaliya ayay ila tahay anigu su-aashada weydiisay dhibaatada maanta socota taasaa ka dambaysa anigay ila tahay